الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على النبي المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل نار diidkaa hore haddaynu dib ugu yaro noqonno baabun fii saydin qudica minhu qidcatu waa baabka ugu dambeeya ama midi ka dambeeya casharkii hore ninkaasi su-aashaasuu nebiga weydiiyey waxa uhi kullu maa raddat calayka qawsu kull maa raddat calayka qawsu waxaad cuntaa wixii qaansadaadu ay ku soo celiso su-aal buu ninkii nebiga weydiiye wuxuu yidhi dakiyan aw hayra dakiy ama ha ahaado mid la gowracay ama midaan la gowracin miyaa wain taqayaba cani haba iga maqnaada miyaa qaala wuxu uhi wain taqayaba cank ugaadho haba kaa maqnaato oo haba kaa libidho maa lam yadilla aniga markaa daad buu ii dhigay maa lam yadilla macnaheed haddii daad la akriyo waa haddaanu dee kaa lumin oonad waayin laakiin kutubaha qaarna waxay qorayaan maa lam yasilla oo macnihiisu yaha haddii aanu qurmin oo isku macno noqonayaan xadiidka u dambeeya casharka ah fakulhu maa lam yuntin iyo maa lam yasilla ayaa yasilla oo saada ayaa isku macno noqonaya haddaan urin weyn baabulwasaaya dardaaranadii weeye dardaarankuna waxa weeyaan waa tabarucun fi ma bacda almowt aw lima bacda almowt ama tabarucun fii maradi اlmowt waa qofka wax bixiya marka uu ku sugan yahay xanuunka uu ku dhimanayo xanuunka uu ku dhimanayo wixii tabarucaade qofkuu bixiyey dardaaran baa la yidhaah ama waa tabarucu qofku bixiyey lima bacda almowt markaan dhinto hebel waxaasuu leeyahy ama heblaaya waxaasay leedahay waa tabarucu ku xidhay bacda almowt ama isagoo sii dhimanaya ayuu ihi hebel heblaayo waxaan siiyey waxa ah go-aanba ah waa go-aan markaa dardaaran baa la yidhaahdaa fursadu islaamku siiye weeye qofkan isaga ah laakiin maadaamay dad badani wakhtigaa firdhaan oo ay xoolaha wada bixiyaan islaamku uu xadiday si aanu dhexlayaasha ugu xadgudbin qofkii oo saddex meelood oo meel ayuunbaa loo saamaxay inuu xoolihiisaa bixin karo ilaa in yar kadibba xoolo dad kaley noqonayaan dad baa eeganaya inuu naftiis naftu ka baxda un marka xoolahaasi xoolo dad kale maadaamay noqonayaan waxa la adiguna ka faaidayso thuluth ku koobnow dardaaranku waa nooca waxaa ka duwan markaa hibada hadiyada waa waxa uu isagoo caafimaad qabo nool go-aan ku bixiyo oo dhaa saacaddaa laga bilaabo waxaa hebel baa siiyey waynu arki doonaa dardaaranka waxaan loo samaynayn qofka dhaxalka wax ku leh isagu dhaxal buu qaadanaya laakiin dardaaran ma laha xukumkiisu mawaajibba mise waa sunne culimada islaamku waxay u badan yihin dardaaranku inuu sunno yahay oo aanu waajib ahayn baabu maa jaa fi ma yu'maru bihi min alwasiya wuxuu u baab yahay dardaaranka la isfaray ma xaqu mri'in can cabdillaahi yacni bni cumara can rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam cabdillahi bni cumar waxaa laga warinayaa oo uu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam rasuulku wuxuu yidhi maa xaqu mri'in muslim qof muslima xaq uma aha macnaha gar uma aha umana habboona lahu shay-un yuusii fiihi iskale wax uu dardaarmi karo waxuu dardaarmayana doonaya yabiitu laylatayn inuu laba habeen iska seexdaa xaqu ma aha ilaa haddii uu leeyahay wax uu dardaarmi karo wa wasiyatuhu maktuubatun cindahu dardaarankiisu waa inuu agtiisa yaallo isagoo qoran ilaa wa wasiyatuhu maktuubatun cindah dardaarankiisu isagoo qoran waa inuu agtiisa yaallaa qof kastoo waxuu dardaarmo leh ama xaq lagu leeyahy ama mid ka maqan ama tabarucuu doonaya inuu bixiyo waxaasoo dhami hadday meesha jiraan waxa u munaasiba inuu dardaarankiisu qornaado waanu laba habeen bilaa qoraal ku dhicin waayunaa yafcalu dalik kiineebaad keeneebaad taa sameeya way yar tahay way yar tahay dadka qaarkood baa u arkaya inay tahay ama fulaynimo ama iska yaro fudayd qofka ku jira iyo suufinimo inuu aakhiro iyo waxaa sheeg sheeg oo wax qoro waar malagaha isku soo dadejin bay ku odhanaya tan waxba weli kamaad muudsanini adduunyadii kaama dhowo inan yar baad weli tahaye waa lacagta udhig bay ku odhan waxaan baase la tusay waa maxay can caaishata qaalat waxay tihi maa taraka rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama diinaana nebi maxamed gini kamuu tegin walaa dirhaman shilinna kamuu tegin walaa baciiran awrna kama tegin walaa shaata neef adhiyana kama tegin walaa awsaa bishayin waxbaba ma dardaarmin adduunye ah adduunyada ambiyadu ka tagaana waa sadaqo marka waxyaabo kale nebiguu dardaarmo diin ah kitaabka ilaahay sunnadiisa aalu beytka ummadaha shisheeye sida loola dhaqmayo qaar la soo dhoweeye iyo yuhuud akhriju lyahuuda min jaziirati alcarab waxyaabo noocaasoo arrimaha diintaa u dardaarma laakiin sidan dee waxaan la soo tiriyey mustatna iyo mustatnaa minhu waxyaabaaan markaad eegto aan idhaahna isku cadfan waa wax adduunye ah wax adduunye ah oo dardaarmaba kama tegin marka xadiidka dhinaca laga faaidaysanaya waxa weeye in hadduu qofku adduunyo leeyahy inuu dardaarmi kara ay tahay baabu maa jaa fii man laa fii ma laa yajuus wuxuu baabiya wixii aan u bannaanayn lilmuusi qofka dardaaranaya fii maalihi min maalihi xoolihiisa waxa aanu qofku dardaarmi karin ayaa halkan la sheegaya xoolahaagii ayaa lagu yihi waad ka xidhantay maxjuurun calayhi waxa la yidhaha bu islaamku yaqaanaayo oo ah tasarufka iyo maamulkaoo laga hakiyo qofka dad badan baa intay nool yihiin laga hakiyaa qofkan isaga ahina sii dhimanayaana dardaarankiisii waxaa laga hakinayaa wixii ka badan boqol kiiba saddex iyo soddon wixii ka badan maxjuuru calayhi buu kaya wuu ka xidhan yahay can sacd bni abi waqaasin qaala marida marada bimakkata sacd bnu abi waqaas mujaahidkii weynaa isagoo maka jooga ayuu bukooday ashfaa fiihi bimacnaa mowt buu u dhowaaday oo khatar buu galay facaadahu rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam nebigu wuu soo booday faqaala yaa rasuula allah asxaabigu wuxuu leeyahay rasuulkii ilaahayow ina lii maalan kafiira anigu waxaan leeyahay xoolo badan walaysa yarifunii ila bnatii waxaanay dhexlaya oo keliya inantayda walaa yariunii walaysa yariunii imana dhexlayo ila bnatii inantayda mooyaane inan qurun buu lahaa markaa afa atasadaqu biulutayni boqolkiiba lix iyo lixdan iyo jajab weeyi ma sadaqaystaa xoolahayga saddex daloolow laba qaala laa mayha bixin buu nebigu qaala wuxuu uhi fabishadri haddaba aan kala barh bixiyo qaala laa qaala fabihuluth saddex meeloodoo meelaan bixiyo qaala markaa rasuulku waxa uhi isagoo fasaxay lifaaqna raaciyey ama tacliiq saaray waxa uhi athuluthu wathuluthu kahiir huludkaasi huludkaasi wuu badan yahay ibnu cabbaas halkaa wuxuu kala baxo uu yidhi mar hadduu nebigu ku tilmaamay inuu badan yahay in laga yareeyo rubuc la dardaarmaa wanaagsan in rubuc la yidhaahdo ayaa fiican buui nebigu markaa wuu cileeyey sababtu ugu saamixi waaye qofkani xoolihiisao dhan inuu wada bixiyo wuxuu ku sababeeyey innaka adigu an tatruka warahataka akhniyaa inaad dhaxlayaashaada ka tagto iyaga oo maalqabeena oo adduun iska haysta warahatak imikana waarihataka mu odhan inan quraa markaa jirta laakiin nebigu calayhi salaatu wasalaam alla wuxuu u nuuriyey inuu sii noolaan doono warasana u dhexli doono jamaca sidaasaanay markaa noqotayoo wiilal afara baa ka farcamay sacad oo uu dhalay muddo dheerna wuu sii noolaa ilaa uu xoreeyey meesha ciraaq la yidhaahdo oo ummaddii in fara badan oo ka mid ah ilaahay gacantiisa ku duleeyey gaaladii in badanna ilaahay uu ku badbaadiyey ummaddii ay soo islaameen khayrun min an tadacahum waxay kaaga fiicantah inaad ka tagto caalatan yatakafafuuna annaas iyagoo fuqaraho dadka dawarsanaya marka halkaa wuxuu islaamku inoo muujinayaa istaraatiijiyadda iqtisaadiga ah inay ka mid tahay ubadka iyo ummadda iyo ajyaasha qarniyada soo socda in iqtisaad loo salaxo oo dadka aada mas-uulka ka tahay inaad dadka kaga filaato weeye xayan waa meyta nebigu tuudhigayaa waata waa wax saxa inaad hadda isagiiyan waxba ka tegin bu dadka sidan ku leeyahay nebigu calayhi salaatu wasalaam isagii qudhiisina waxba kama tegin inagu inaguna wuxuu leeyahay carruurta aqniyo ka dhiga leanno isagu dabaqad gaaru ahaayo istagnaa can ilmaal walam yastagni bilmaal maalku ka kaaftoomay innaguna isagaynu ku kaaftoomayna dadkuna dee nebiga la wada iimaan maaha calayhi salaatu wasalaam oo oryihiisii baa la yidhi adduunka wuu ka hadha idinkuna ka hadha laakiin dee inagu ka hadhi mayne ha ka daba dhicina un weyn waynaanan la waalanin wadaad iyo waran la midna laga fuqi maayo asxaabtii baa ka fuqi waaye waxaa la leeyahay uun bahashaas iyay kuwaale oo ilaahay kuweydaarinaya aakhiro laakiin ummadda istaraatiijiyad iqtisaadiya in loo dhigo way gaalada ka maarmaan way faqriga ka kaaftoomaan oo ay isku filaadaan rabbanaa aatinaa fi dunya xasana wafi laakhirati xasanat waqinaa cadaab nnaar fi laakhirati xasana marka saas weeye nebiguna taladaasuu bixiyey calayhi salaatu wasalaam wainaka adigu lan tunfiqa nafaqatan wax ma bixisid ilaa ujirta bihaa waa laga abaal marinaya markaa nebigu wuxuu ku abaabulayaa inuu hadduu sii noolaado sadaqada ogaado waxan wax ka bixiyo xataa luqmata tarfacuhaa waxaa laga abaal marinaya luqmada cantuugada iyo cunista hal mar ilaa fi fi mra'atig aada u kor yeelayso ilaa fi mra'atig ilaa fi mra'atig afkaaga aada u kor yeelayso cafwan afka xaaskaaga aada u kor yeelayso ilaa luqmada aada afka ooridaada gelinaysana waa laga abaal marinaya macnaheedu waxa weeyaan biilka aynu bixinayna waa sadaqo ee ubadkiiyo oorida aada siinaysa idan marka ha ilaawine ilaahay oo ajri baa niyooda iga abaali dheh sidoo kale waxaa halkan iyadana laga faa'iidayaa luqmadaad afka oorida u kor yeelayso macnaa adaad siinaya iyadoon iyadu ku hawshoonin ayaad adigu soo diyaarisay ilaa intaad afkeeda gaadhsiinaysa macnaheedu waxa wey in masaariiftii ninkaa lagu leeyay iyadu waa iska fadhiya isaga sugaysa masaaqadaadii meedayna ma odhanaye teedii ilaahay isagu usoo dhiibay teedii iyo tiisii labadaba u soo dallacayo xaggana laga soo wareejiyey mararka qaarkoodna culimadu waxay ku fasiraan gabadha aada afka wax ka siinayso mulaacabadii iyo mudaacabadiiba ka turjumi qultu yaa rasuula allahi atakhallafu can hijrati markaan waxaan idhi nebi maxamedow miyaan ka dib marayaa oo aan ka hadhayaa intii aan hijroodeen maka ka tegay waktigani waa sanadii toddobaad ama waa sanadii xajatulwadaac meelahaasaa lagu sheegay sanadii u dambeeye wey de anigii meeshan ka hijroode miyaan kusoo no miyaan ku hadhaya qaala wuxuu uhi innaka adigu lan tukhallafa bacdi aniga igama dambaysi oo igama hadhin fatacmala camalan saalixa kadibna aada camal wanaagsan samayso turiidu bihi wajha allah adigoo wejiga ilaahay ujeeda laa tasaadu bihi ma kororsanaysid ilaa rifcatan wa daraja rifca kor noqosho iyo darajooyin unbaad kororsanaysaa wax kasta oo wanaagsan oo aada samayso cudurkaasi markuu ku reebo aada sii falayso lacallaka an tukhallaf buui nebigu waxaa laga yaabaa inaad halkan ku hadho waanu ku hadho rag buu reebay nebigu xataa yanfaca bika aqwaam ilaa dadka qaarkood yantafica bika aqwaam ummada kugu intifaacaan wayadura bika aakharuun dar kalena ay kugu dhibaato mutaan dee boqortooyinkii dhammaa raggii riday buu ahaa qaar badan baa ilaahay ku dhibay qaarna ilaahay waa ku badbaadiyey gaaladii ayaa ilaahay qolana kusoo hanuuniyey qolana diidayna wuu halaagay uma qaala markaa nebigu waxau uhi allaahumma amdi liasxaabii hijratahum ilaahay u hirgeli asxaabtayda hijradoodii walaa taruddahum calaa acqaabihim cidhibtooda ha ka celin intii ay halkan ka hijroodeen daarulhijra iyo madiine ay tegeen ilaahayow yaan dib u soo noqonin oo qaarkood aanay halkan ku dhimanin sidan sacaad uu ka warwarayo kale cibaado weyn weeye hijradu camal saalixa weeye ilaaha u taabageliyo sida ay ugu hirgashaa laakina albaa'isu laakin ilbaa'is ninka baahani sacdu bnu khawlah ninka laydhaa weeye ninkaa hore laga soo sheekeynaya waa sacdu bnu abi waqaas sacdu bnu khawlah isaguna sanadaha aynu sheegayno ayuu ku dhintay maka intuu ku xanuunsaday qoladii xabashida u hijrootay buu ahaa beder buu xaadiray kadib uu ku soo noqday maka maka ayuu ku dhintay marka wuxuu leeyahy baa-iska baahan ee hijrada ajrigeedii u baahan ee inuu madiine ku dhinto u baahna waa sacd bnu khawla subaycat alaslamiya gabadhii la odhan jiray ee fiqiga aynu kusoo marnay qaybtii ciddada ninkii ka dhinta weeye ee afartan habeen markii uu kasii geeriyeysnaa waa tii umushay in adeerkeedna uu lahaa ma guursan karti nebiguna uhi way guursan kartaa waa xadiidkii loo soo daliishanayey in uurka iyo afar iyo tobanka bilood uurka uu yahay ka lagu ciddo tirsanaya oo gabadhu ay ku ciddo tirsanayso subaycat alaslamiya kaana zawjuha sacd bnu khawla yarfaa lahu rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu u barooranaya lama odhan maayo la odhan maayo laakiin yarfaa lahu rasuulu llah rasuulku wuxuu uga naxayaa an maata bimaka inuu maka ku dhintay buu uga naxayaa oo hijradii intuu tegey kadib uu soo nooday taasuu nebiguga yaroo walacsan yahayoo aanu la jeclaysan laakiin kol haddaan dee isagu hagrasho lahayn dhib male halka uu nebigu ka eegayaa waxa weeye ikhtiyaarkiisa usoo noqday iyo muraadiye uu leeyahay malagaana ku helay halkaa baabu maa jaa fii karaahiyati alidraari fi lwasiya waxaa la diiday in wax lagu waxyeeleeyo dardaaranka dadka dembiyadaanay ka mid tahay dardaarankoo dadka wax lagu yeeleeyo oo markuu qofku adduunyada ka tegayo inuu haraati iska sii daba tuuro dadka arrin wanaagsan maaha can abi hurayrata qaala qaala qaala rajulu linabiyi sala allahu calayhi wasalam yaa rasuula allah nin baa wuxuu yihi rasuulki ilaahayow ayu sadaqati afdal sadaqo la bixiyo maxaa u qiimo badan qaala markaa wuxuu yihi rasuulku an tasadaqa wa anta saxiixun xariisun ta'mulu lbaqaa wa takhsha alfaqr markaad xaaladaa ku sugan tahay bay sadaqadaad u fiicantay ta u horeysaa waa maxay adigoo saxiixa caafimaad qabaa cuudku markaasuu dhadhan ku hayaa qofka iska fujintaad iska fujiso jihaad baad gashay xariis weliba waad ku dadaalaysa wax uruuri ayuu qofku marka hore leeyahay si aad faqri uga cararto mar kalena wuxuu leeyahay hebel gaadh waa ka nebigu sheegay ta'mulu lbaqaa waxaad ku yididiilanaysaa inaad iska sii noolaanayso oo qofku markuu buko iyo marka kale isku dareen maaha markuu buko wuxuu isleeyahay baashii way soo dhowaatay waa la isugu yimi markaa xusuusaha ku badan naxariistaa ku badan sida sacadba u leeyay ma wada sii daayaa marka laakiin uun waxba qabin aad buu ilaalinayaa inteeda yar iyo inta weyn wa takhsha alfaqrana waa faqriga kacabsigiisuna waa dhib laba jeer bay u dhib badan tahay oo ardayda waxaa la yidhaha waxaa ugu dhib badan qofka inuu dhaco ka cararaya iyo ka ku fikiraya inuu number one ka qaado labadaasa ardayda ugu dhibaato badan baa leh kanina wuxuu isleeya wallaahi haddaad maanta dhacdo khalaas bal dhicid uun iska badbaadi kan kalena wuxuu leeyahay yaan kawga lagaa qaadin soo jeedku labadaas isku badan yahi laakiin dadka darajooyinka dhexe isku huba dhib ma qabaan marka ninka isle wallaahi intani hadday ku dhaafto afkaa dhulka ku dhufanaysa oo faqri baa kugu habsanaya ama isle hebelkaa gaadh sanadka faa'iidada kaa badiyey labadaasaa u dhib badan walaa tumhil ha u kaadinin wax bixinta xataa idaa balaqat alxulquum marka ay gaadho xowlalmariidka iyo cunaha naftu qulta aada tidhaahdo lifulaanin kada walifulaanin kada hebel waxaasuu leeya hebella intaa siiya waqad kaana lifulaani faacilku ama ismiga kaana waaba fulaanka laftiisa waqad kaana almaalu lifulaani hebelkaad sheegaysaaba maalkii iska yeesho dee markuu salbabaqay ayuu qaar dhaxalkiisa leh oo markii hore ka dhadhamin la'aa ayuu yihi siisiiya laakiin markuu dhintay iyaguna ruba daaratin naafica wey balaayadu qof bay suuq u samaysaa kan way dishay laakiin kan kale xoolay siisa waqad kaala lifulaan hebelkan uu sheegayuu leeyahy hala siiya abaalba uguma qabo kow markay ka tidhaahdaa buu kala xaraynaya isagaa ka talinayaba kaasi abaalba kuguma qabo intaad dhimanaysunbuu sugaya marka waciyi waa ka baryey ama saambuuse laga eedaamay waa maahmaahii miyiga iyo magaalade qolaba mid bay tidhaahdaaye war intaanu baalku caynkaa noqonin abaal lagugu qabo ajarkiisuna badan yahay iska bixi wey marka alidraar filwasiya axaadiidtii sheegaysa qaybta ducafaday ku hadheen alidraar filwasiya waxaa ka mid ah isagoo qofku yidhaahda dadkii isku diraya ayaa wuxuu leeyahay nabarkaa igu dhacay hebel isagaan u dhimanaya hebel baana igu dhuftay la socda magti ka doonta dee dad buu isku diro madaxa isugu dhuftay ama wuxuu leeyahay heblaayo hebel maba qabin be beryahan oo uu wuxuu leeyahay macnaha dhaxalka ha ka qabo ama miduu beri hore furay buu leeyahy la socda waan qabay islaanta ah dhaxalkana waxbay ku leedahay meherkiina way ku leedahay ama mid aan waxba siin buu leeyahy hebel intaasaan siiyey waxaasoo wada ama ilmo uu dhalay ayuu leeyahy kaamaan dhalin ogaada imikaba ama mid aanu dhalin buu leeyahy kaasina carruurtaydu ku jiraa waxaa negativeka iyo positiveka ama salbiga iyo ijaabiga ayuu midna diidaya midna soo sugaya waa idraar fi lwasiya waana dunuubta dhibka badan bay ka mid yihiin raadka xun qofka iyo khaatumo xumada ku keena baabu maa jaa fi dukuuli fi lwasaaya waxa uu baab yahay gelid la galo wasaaya dardaaranka inaad macnaha wisaayada wasiya iyo wisaaya wasiyaduna waa maa la dardaarmay wisaayad iyo wasiguna waa dad la dardaarmo mar waxaad leedahay xoolahayga sidaa iyo saa wey marna waxaad leedahay caruurtayda waxaa ka mas-uula oo wasigooda uu yahay qofkaan ku ogahay haddaan alla istacaaw oo aan ifka ka tago hebel hebel baan ku ogahay isagaa maamulaya isagaa dhaqaya marka xigtadii waa laga gudbayaa qofka u dardaarmayba carruurtii xoolahooda loogu dhiibay agoontii can abi darin qaala qaala lii rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam asxaabigii abi dar nebigu wuxuu ku yihi yaa abaa dar abi darow inii araaka daciifa waan ku arkaya adigoo itaal daran arrimahan soo socda marka la eego qawi buu ahaa iimaankiisa iyo ammaanadiisu laakiin qadiyadda maamulka iyo maaraynta ayaa laga warramaya wainii uibuka wainii uxibu laka maa uxibu linafsi waxaan kula jecelaha waxaan naftayda la jecelay macnaheedu waxa weeyaan sida naftayda ugu naxayun baan adigana kugu naxaya laakiin arrintu ma aha waxaan kuu diiday baan anigu diidanahay oo isagu dee ummadoo dhan ayuu nebigu u ahaa mid maamulaya agoontooda iyo masaakiintooda iyo madaxdooda mid walba uu maamulay maamulku abidar u diiday isagu iskumuu day iskamuu daynin nebigu laakiin qadiyaddu shabuhu dhinacaa kama socdee waxa uu ka socdaa sidaana naftayda ugu naxariisanayo ee wixii aanay kari karayn aan uga daayo ayaan adigana kugu diidanay falaa ta'maranna calى اثnayn laba qof madax ha u noqonin walaa tawallayanna maala yatiim xoolo agoonna mas-uul ha u noqonin dadkana madax ha u noqonin maalka agoontana mid hayo wasi u ah oo loo dardaarmo laydhaha maamul labadaaba iska daagun marka wuxuu xadiidku tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam in ummaddiisa kala yaqaanay ka cilmiga ku fiican ka qur-aanka ku fiican ka jihaadka ku fiican ka maamulka ku fiican ka garsoorka ku fiican saas wey mucaadiya buu dirayaa oo da-yar iyo caliy bnu abi daalib buu leeyay garsoorayaalnooda khaalid ibnu waliid buu leeyay isagoo in yar islaama colka hogaami oo jihaadka ku fiican ubay ibnu kacbi buu leeyahy qur-aanka igu dul akri oo qaari uu ka dhigaya rasuulku sala allahu calayhi wasalam marka qadiyadda taas alictibaar fi takhasusaat dadku waxyaabahay ku wanaagsan yihiin iyo mawaahibkooda in loo tixgeliya haa abidar nin cibaado badan weeye oo khayr badan oo wax kaloo badan ku wanaagsan laakiin haddii la yidhaahdo maamul kuma fiicna daciif buu ku yahay rasuulkiisii baa uga markhaati kaco taa sheegay marka si aan ugu fashilmin wuxuu leeyahy dadka laba wax ka badan iska day laba qof taliyaha u noqon laba qof unugba iska daayo madaxa u noqonin maalka yatiimkana iska ilaali dadka qaarkood baa macaano dee marka wax loo dhiibo kaa agoonta sadaqa u bixin karaa laba haddii madax looga dhigayo wax ka badanna laga yaabo inay ku adkaato kala gurkooda iyo u adkaysashadooda marka saasaa qiyaadada iyo hogaamintu ay takhasus ugu baahantay marka halkaa wisaayadii qof maa geli karaa qofkeebaa laga daynayaa saawan marka qof aan ku munaasib ahayn hadduu u dardaarmo qofkii dhimanayay qaadigu wuu ka daynaya nin kalea loogu dhiibaya baabu maa jaa fii naskhi lwasiyati liwaalidayni walaqrabiin wuxuu baabiyay nasakhidda la nasakhee meesha laga saaray labadii waalid iyo dadkii dhawaalaha ahaa ama xigtada ahaa xoolihii berigii hore la yidhi ha loo dardaarmo tii meesha waa laga saaray intaanu dhaxal ku jirin waxaa jiray shay la yidhaha wasiya oo ehelka maala oorida iyo waalidka iyo dadka xigtada ah iyo waxa wax lagu siin jiray wuxuu ahaa dardaaran qofka dhimanayaa dardaaran wax ku siin jiray laakiin markii dardaarankii uu yimid sidan aynu arki doonno waxaa meesha ka baxay markuu dhaxalkii yimid dardaarankii baa ka baxay cidda uu ka baxee laga reebayna waa dadkii dhaxalka lahaa laakiin dadkii aan dhaxalka lahayn xaggooda marka la eego aayaddu muxkam bay ka tahay cidda dhaxal kale unbaa laga daayay dardaarankii oo la yidhi dhaxal bay leeyihin oo mansuuq bay xaggaa ka tahy can ibni cabbaas in taraka khayran ilwasiyatu lilwaalidayni waalaqrabiin aayaddaasii buu fasiraya in taraka khayran hadduu qofkii khayr ka tago khayrkaasina waa maalan oo maalku waxa weeye waa khayroo dee adduunyo iyo aakhiraba waa lagu macaashaa waa lagu faa'idaystaa waa seef laba af leh shar buu noqon xagga xun haddaad ula kacdo khayr buu noqon xagga wanaagsan haddaad ula kacdo marka asalkiisu waa nicmo ilaahay uu bixiye shar maaha alwasiyatu hadduu in taraka khayran waa kutibadii bay la socotaa waxaa idinku waajibiyey in taraka khayran hadduu qofkii maal ka taga alwasiya dardaaran baa la waajibiyey yuu u dardaarmayaa lilwaalideyni labadii dhalay iyo walaqrabiina xigtadii fakaanat ilwasiyatu kadalika buuhi ibnu cabaas isagoo aayadda fasiraya dardaaranku berigii hore saas u ahaa dadka xigtada waxaa wax lagu siin jiray xoolaha qofka wax kaga qaadan jire dardaaran xataa nasakha xataa nasakhathaa aayat lmiiraas waa mufrad oo iska macnihii jamacuna aayaat lmiiraas aayaadka dhaxalku ayaa nasakhay marka ah suurat nisa koob iyo toban laba iyo toban iyo aayadda u dambaysa aayadahaasaa sida dhaxalka si mufasalaho faahfaahsan u sheegay markaasay nasakheen xadiidka nebiguna uu adkeeyey siday u nasakheen aayaduhu baabu maa jaa fi lwasiyati lilwaarid waxa uu baab yahay dhaxalkii dardaarankii loo dardaarmay qof dhaxalka wax ku leh miyay bannaanta in loo dardaarmo mise waa maya can abi umaamata qaala samictu rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalam yaquul rasuulka ilaahay wuxuu isagoo go-aan ka gaadhaya arrin dadka dhexdooda murgi karta ina allaha acdaa kula dii xaqin xaq wardadiow in allaha ilaahay acdaa wuu siiyey qad acdaa wuxuu siiyey kulla dii xaqin qof kasta oo xaq leh dhaxalka ka mid a xaqahu buu siiyey calafkiisii dhaxalka uu ku lahaa falaa wasiyata dardaaran uma sugnaanin liwaariin qof dhaxalka wax ku leh cidduu doonayaba ha ahaado awlaaddiisii waalidkiisii xawaashidiisii asalkii iyo faracii xawaashidii noocyadaa mid kastaba ha ahaadee qofku hadduu dhaxaleeyay isla markaana ah ma jiro dhaxalku ku qaatay isla markaana dardaaran buu ku qaatay ma jiro waxaa la doonayaa gurigan in dhaxalku galo kan kale dardaaranku galo kan kale waqafku galo kay laa yakuuna duulatan bayna alaqhniyaai minkum si aanu dabaqad gaarahu dhaqaaluhu u dhex wareegin marka hadday dhacdo oo qofku idhaahdo ilmahaygaasi wuxuu leeyahay marka aan dhinto intaa ayuu leeyahay kuwa kalun baa la weydiinayaa waxaa la odhanayaa hal tasmaxuuna lahu miyaa u ogoshihiin hadday idhaahdaan haa wuu iska qaadan hadday idhaahdaan diidne waa laga hakinayaa macnaheedu markaa dee iyagii bay ka go-daa wey kii dardaarmay kama go-do laakiin dadka la weydiinayaa qaar waalanna waa inaan ahayn qaar la qasbayna waa inaan ahayn sibyaan iyo caruur yaryarna waa inaan ahayn baaliq caaqil mukhtaar baabu mukhaalabati اlyatiimi fi اطacaam waa agoonkii oo lagu darsado xoolaha raashinka mukhaalabati اlyatiim yatiim wiil iyo gabadhba wuu noqon qof isagoo yar aabiyo dhintay weeyi kaasoo la isku darsado fi dacaami raashinka cunadii iyo cabidii iyo calafkii la wada cunayey in agoonta la isku darsan karo marna kiisa laga cunaya marna kaaga ayay halkan nusuustu caddaynaysa taasoo berigii hore sidan imika aan loo caddaynine asxaabta qaarkood ku dhib muteen can ibni cabbaasin qaala lama anzala allahu caza wajal ibni cabbaas baa qur-aanka tafsiraya oo nebigaa u duceeyo uhi allaahuma faqihu wacallimhu ta'wiil ilaahay ou diinta iyo qur-aanka fahamsii tafsiirkiisana bar marka kaana aaya fi tafsiir turjumaan lqur'aan baaba loo bixiyey markuu ilaahay soo dejiyey aayaddan walaa taqrabuu maala alyatiim xoolaha agoon agoonka ha u dhowaanina ilaa bilati hiya axsan hab fiican oo ugu dhowaataan mooyaane ilaa bilati ay almucaamala mucaamalo wanaagsan oo wanaag badan oo ugu dhawaataan mooyaane mucaamalada wanaagsanna waxaa lagu fasiray mucaamalo wanaag badan axsan ilaa waa ismu tafiile laba mucaamalo haddii ay midna wanaagsantah midna sii wanaagsantata sii wanaagsan baa loo dooraya ee dantiisa ah marka agoonka maxaa u danahun baa la idhaha mooyaane maxaa dadka kale ku xeehan u dana lama eegayo waxaa haddana soo degay ina aladiina yaakuluuna amwaala alyataama dulma inamaa yaakuluuna fii buduunihim naara wasayaslawna saciira kuwa xoolaha agoonta xaqdarra ku cunaya calooshooda naar bay u cunaya baalkiibaa naar noqon doonoo aakhiro holcaya naarta saciira la yidhaahna way gelaya xoolahooda wax ka cunaya markay labadaa aayadood oo culculusi soo degeen ciqaab adagna u yabohay qofka xoolaha agoonta wax ka cuna in dalaqa waxaa dhaqaajiyey iyagoo doonaya inay ku dhaqmaan qur-aanka man kaana cindahu yatiim cid alla ciddii agoon haystay way ka dhaqaajisay halkaa facazala acaamahu min dacaamihi raashinkiisiibuu kii agoonka ka soocay wa sharaabahu min sharaabihi sharaabkii agoontana gaar buu ugu shubay fajacala wuxuu bilaabay yafqulu min dacaamihi raashinkiisii wax ka soo hadhaan agoonkii markuu casheeyo ama qadeeyo hanbaa soo hadhaysa fa yuxbasu lahu markaasaa loo dhigaya baryoodka baryood ayaa loo dhigaya xataa ya'kulahu ilaa isagu uun cuno aw yasuda yafsud ama uu kharaabo cid kale cuni mayso almayntanaad hambaysa halkaa ha kuu taalo u daboola bal karantiimada eeg way karantiimeeyeen waaya ama goor dhow isagaa cuni ama riyaha loo dhigi waxaad halkaa ka arkaysaa asxaabtu iimaankooda wuxuu gaadhay aayadi markay timaado waay iyo limatoona ma odhanayaan wayna dhaqaajiya un qur-aan baa sheegay soo maaha inagu dhaqaajiya aan fulini ilaan qofku hadduu idhaahdo bal aan eegna iyo aan u fiirsana iyo maxaa jira iyo maxaa loo yidhi addoonnimadiibaa ka daciifa fashtadda daalika calayhim arrintani way ku adkaatay waa sidii ay u fahmeen ay u qaateen fahamkii ay u qaateen markii waaqica la geeyey tadbiiqintiisii ama hirgelintiisii waa adkaatay fadakaruu dalika lirasuuli اllaahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulkiibay u sheegeen faأnzla allahu caza wajal ilaahay baa soo dejiyay aayaddan marka asxaabtu allaha ka raali noqdo waa ummadda ugu taqaana qur'aanka tafsiirkiisa iyagaa ugu yaqaana xayثu inahum xadaruu rasuul wacaasaruu tanziil waxadaruu tafsiira rasuulkii bay ag joogaan waxigiiya soo degaya tafsiirkiina si dhib yar bay u weydiinayaan inta badanna su-aalahoodu su-aalo aada u muhiimay ahaayeen aan ciyaar ku imanaynin marka cid kale laga waayo rasuulka weydiinaya yas'aluunaka baa laga jawaabaa marka as'ilada acraabta iyo reer miyiga inta badan yas'aluunaka lagama jawaabo yidhahda culamaadu tafsiir fii usuuli tafsiir laakiin waxaa as'ilada asxaabta u badan yihin waxa ilahay uhi wayas'aluunaka can اlyataama qul islaaxu lahum khayr wain tukhaaliduuhum faikhwaanukum wallahu yaclamu lmufsida min almuslix waxay ku weydiiyeen agoontii arrimahooda iyo sidee loola noolaanaya waxaad tidhaahdaa islaaxu lahum khayr in la wanaajiyaa unbaa wacan in la wanaajiya unbaa wanaag badan haddii isku darsataanna waa walaalihiin mutacalliqiina wuu go-an yahayoo macnaheedu waxa weeye faikhwaanukum fi nasabi wa fi ddiin waa walaalihiinoo diintana idinkula walaala nasabkana idinkula walaala ah walaalkaaya sida loola dhaqmo unbaad ula dhaqmi kuwana mukhaaladuu ilaahay sheegay fakhaalatuu dacaamahum bidacaamihim raashinkoodiiyo kiisii bay isku dareen sharaabahu bisharaabihi sharaabkiisiiyo kii kalaa la isku daray arigiis iyo arigiis bacmusharig iyo bacmusharigii waa la isku wada cunayaa isaguna wuu cunayaa kaaga hadna kiisada wax ka cunaysa bishard waa inaan culaysku ku dhicin kiisa ama isaga waa in loo buriyo ama waa in la isleegaysto labadaa mid weeye qaacido aada u cajiiba ayaa ilaahay addoomahan yaqaanay ummadda uu dhigay ducafada siday ula socon lahaayeen marka qof kasta oo xoolaha agoonta wax ku haya gacanta ku haya iyo ka guriga la jooga iyo cidda jaarkaa iyo cidda ka agdhow qaaciidadana lagu soconaya agoonka wax ma ku tartaa mise kuma tarti marka ka guriga jooga ee wiil leh ee gabadh leh cid joogto qaraabada ahun leh qaacidaa sabta haddii mukhaalada jirtood wax ku daraysana waa macne haddii kale aad adigu usoo caraabayso un intooda hashe iyo qade iyo dhar iyo dhuuni oo xaafadii ku tirsantoona waxba u tarayn iskaga tag ama yoomkaaga soo shaqeeya ku darso ile garaamaa la isula imanayaa meesha waaya marka dadka qaar baa jira iyagoo xaafadaha soomaalidu waa isasaar dad badan baa jooga uu ninkii dhimanayo agoon yar baa soo harayso iyo ciise shan lixdii qofe uu xbarayay kuwii meesha joogay iyo wixii o dhan iska joogayaan hadday iska joogaan bay odhanaysaa islaanteena hadday doonaan qaar baa dumaasheedaba usoo xoqanaya ilaa intay cadad baxayso oo rag waaweyna khalaas ala iska cunayaan agoonta waa qalad laakiin waxaa la joogi karaa kow ka waxbaraya ee duruustii malcaamadda iyo iskuulka usoo raajacaya inanta u shaqaynaysa shaqaaluba dee waa lacag badan buu taagan yahay maanta waana lala-yahay sidoo kale dee ayaydii iyaduna xambaario la odhan jiray xambaario hooyada hooyade iyaduna ricaayada ku samaynaysa e ilaalinaysa mid isaguna dee marna wax keena marna waxooda wax ka cuna oo yoomkiisa shaqeeyo dee ku darsada dadkaas wey marka waa inaanu noqonin waxambaara saytka la idhaahdo kale qof iyagun dulsaar ku ah kaasa la diidaya baabu maa jaa fi ma liwaliyi lyatiim wuxuu baabiyey mas-uulka agoonta wixii uba uga bannaan an yanaala inuu ka qaato min maali lyatiim xoolaha agoonta intee in leeg buu ka qaadan karaa weligooda waliyulyatiim waa mas-uulkiisa raggun baan u noqdaa waa awowgii waa walaalihii waa dadka caynkaas عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال من بار رسول كويم سؤال ويدي وحوري إني فقير ليس لي شيء فقير بانا عيرة حولنا مله ولي يتيم أقول نوال لي أي كم مسؤولها حيا لوي قال مركا وحوري راوق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كوحوري كل من مال يتيمك agoonkaaga xoolihiisa wax ka cun hayra musrifin adiga oo aan ku xadgudbayn walaa mubaadirin adiga oo aan ka degdegaynin intuu la wareegayo walaa muta'ailin adiga oo aan kayd iyo raasamaal ka samaysanayn shuruudahaasaa lagu xidhay wax ka cun waxa ka dhigan intan oo dhan waa tan ilaahay markuu tilmaamayo leeyahy wallaahu yaclamu lmufsida min almuslix hanjabaad adag wey ilahay wuxu ihi isku darsada oo ka dhulbi'iska ah ee agoonta u dhukusaya ee waxooda liqliqaya ee mufsidka ah iyo ka muslixa hadda waan kala oga ilaahay wuu kala ogyahay marka isha aadamaha haddaa iska eegi lahaydeen ta ilaahay baa mudane iska eega marka khayra musrif musrifku waxa weeyaan aad buu cunayaa biilkii wax ka badan buu cunaya dad ajinabi hadday u shaqayn lahaayeen mushaharkay ka qaadi lahaayeen wax ka badan buu cunayaa mubaadir wabidaaran an yakbaruu ilaahay baa wuxuu uhi idinkoo ka degdegaya intay weynaanayaan wuxuu isle uu soo dhowdhowyo sanadiiyo laba u hadhay ama lix bilood baaba u hadhay ba lixdaasuna horta kabaha kasii subko oo ka gaadhsii buu isleeyahy muta'asil walaa muta'asil isagoo aan ahayn mid maal ka dhiganaya waxbaha ka dhigana waa masaariif marka wixiisi waa loogu shaqaynaya qofka ugu shaqaynaya weliga ah ee u ilaalinayaa masaariifku ka cuni karaa wey illa camal buu qabanaya kudhiisi dee u shaqaynaya tan laakiin dee ilaahay dadkii laba u kala qaado qofkii markaa qaniya maxaa la yidhi falyastacf waman kaana haniyan falyastacf waman kaana faqiiran falyakul bilmacruuf bilmacruuf baa lagu qaybi macruufkaasina waxa weeye kii ajnebi ah u shaqayn lahaa intuu ka qaadan lahaa ama waa inaad leegeysisa ama ka yarayso sidaasibuu islaamku wixii waaqic ah ee sax ah ee aan dulmi ahayn dadka ugu abaabulaya waa diinta diin waaqiciya wey oo dadka maslaxadda u ilaalinaysa asalkeedabana agoonkan haddaanad wixiisa u ilaalinin waxaagaa u dhimanaya ilaahayna muxuu aayadda ku yihi subxaana walaa tu'tu sufahaaa amwaalakum allatii jacala allahu lakum qiyaama xoolihiinna agoonta hasiinina aa idinku qayimka utiina ilaalinaysaan xoolihiinna xoolihiinaasi waa kuwe waa xoolahooda xoolahooda ilaahay muu odhanin agoonta laakiin xoolihii agoonku kuleeyahy waa xoolahaagii marka meesha ku jiraa waxa weye difaac bay ku waagowiyi hadduu soo muruxsado aroorta oo uu faqiir noqdo ninkuu dul fadhiisanaya nin waalan iyo nin agoonaba tolkiibaa umiir qabaydhaan soomaalidu waa adiga weligaaba ka warwareego ku dul fadhiya marka kuwaaga ku difaaco kuwiisa ilaali baabu maa jaa xad mataa yanqadicu liyut agoonnimadani waa goorma waa su-aal muhiima agoonnimadani goormay go-aysa mataa yanqadicu goormay go-aysaa istaagaysaa alyutmu yutm waa agoonnimada can cali bn abi aalibin xafidtu can rasuuli اllaahi salى اllahu alayhi wasalam nebiga waxaan ka xafiday laa yutma bacda xtilaam ma jirto agoonnimada intuu qofku qaan gaadhay kadib walaa sumaata yawmi ila اleyl aamusna ma jiro ilaa habeenkii la aamuso qofku isagoo doonaya inuu ilaahay ugu cibaadaysto ayuu leeyahy maanta shaqadayda waa aamus aamuskaasi dee diin maaha dikrigii ilaahay baa la doonaya alaa yazaala lisaanuka radda min dikri illah waxaa la doonaya carabka ilaahay inuu dikrigaaga ka dikriga ka qoyanaado mar walba marka taasi mashruuc maa ilaahay looguma dhawaado waan iska aamusaya way dhacdaa innaga in la yidhaahdo agoontii ilmo hebel markaa dabeetana tila agoontu waa kuwee bay kutusayaan qaar garh waaweyn markani agoon maahae hadduu kani agoon noqdo dee annagaaba agoone innagaaba aabbahayo u dhintaye qaar ciyaala sheega marka agoontii ilmaheeda hadda dadka laftigoodii moolal ahaan qalbiga ka kori maayaan ogow iyagoo dad waaweynubay agoon isu haysanaya haddii isagoon shan iyo toban gaadhin sidaa xadiidku sheegayo gabadhiina caadadii a hesho ninkiina biyi taranka uu helo khalaas ka baxay qofkii agoonnimadii yaanu shan iyo tobanba gaadhin laakiin waxaa jira qalbi ka agoonoo maamulkiisu aanu fiicnayn oo isagoo qaangaadhayda maamulkiisu uu liito waa kii ibnu cabbaas lahaa dadka qaarkoodoo weli agoonaa jira isagoo garhiyo shaaruba leh macnaheedu waxa weeyaan de ahaan wuu qaangaadhay laakiin waxaanu gaadhin wakhtiga aayaddu sheegto sheegaysa ee la leeyahay fain aanastum minhum rushdan fadfacuu ilayhim amwaala rushdi haddaa ka dareentaanoo rashiid uu noqdo marka isagoo qaangaadhayba haddaanu rashiid ahayn oo maamulkii iyo maarayntii maalkiisii iyo aanu karaynin dee macnawiyan agoon buu u yahay laakiin xaggii axkaamtii wixiisii unbaa loo haynaya loo ilaalinaya intuu hagaagayo mooyaane dee agoon lama yidhaah baabu maa jaa fi tashdiidi fii akli maali lyatiim waxaa aada loo adkeeyey agoonta xoolooda in la cuno can abi hurayrata ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalama qaal rasuulki ilaahay wuxu uhi ijtanibu sabca almubiqaat toddobada dembiya dadka halaaga iska ilaaliya qiila yaa rasuula اllahi wamaa hun maxay yihin toddobadaas qaala wuxu uhi ashirku billaah waa ilaahay oo xaqiisa cid kale lala wadaajiyo cibaadada iyo inaad cid kale la wadaajiso gaalnimo wey waa gaalnimo oo sixr waa lagu xigsiiyey sixirka isaguna waa dhaawacyada ugu weyne caqiidada ku yimaada leanna qofku wuu ku gaaloobaa sixirka waa sixirka maanta meel walba yaalla waxaasoo dada iswada cadhooday iyo wax isfuray isfuray qoysasa sixirlayaashiibaa suuq haystaba oo awliye loo haystaa awliyo waa weli hebel iyo waa wadaad hebel iyo waa islaan rawxaan la iyo khayr bay leedahay iyo waxbay dabiibtaa sixirlayaal bay odhan wey gaalnimadii baa lagu xigsiiyey leannahu qofku wuu ku gaaloobaya hadduu caadaysto noqdo kii u tegaya iyo kii adeegsanaya labadaba mar hadduu qofkaasi caadaysto noqdo yakfur wuu ku gaaloobaya waqatlu nafsi alatii xarama allahu ilaa bilxaq hadda waxaa laga horreysiiyey sixirki dilkii waana waa dil qarsoon wey waqatlu nafs naf oo la dilo allatii xarama allahu ilaahay uu dilkeeda xaaraantinimeeyey walow gaalba ha ahaa gaal dilkiisa la xaaraantinimeeyey haddaad disho waa waxa weeye kabiiraad ku dhacdo ilaa bilxaqi oo lagu dilo mooyaane wa aklu riba bahashi ribada la odhan jiro la cuno hadduu dhar ka iibsado ama daara ka dhista ka war dee cuniddii un bay la midi laakiin cuniddu waa waxa u badana maa loo isticmaalo waaklu maal lyatiim waa maxalu shaahidka ama bayt lqasiidka xoolihii agoontoo la cuno watawali yowma azaxf iyo maalinka dabakusiqa ama gurguuradka oo qofku uu jeedsado cararo maalinta gaalada la yselo waqadfu lmuxsanaati dumarka dhowrsoonoo la shiido la tuurtuuro ereyo xun oo liito oo sina ku sheega lagu tuuro dumarkii alkhaafilaati waxaa lagu sheegayaba ka war la-a almu'minaat ee ilaahay rumeeyey waa gabadh ilaahay rumaysay xumaanta lagu sheegayaba kama warhayso ma taqaano way dhowrsoon tahay haddana sinay dadka qaarkood ku dacaadeeyeenee ku sheegeen kabaairta ka mid waa adigoo qof dilay oo kale leanna qofka jidhkiisa inaad dhaawacdo waxaa ka daran nasabadiisa inaad dhaawacdo aayihiisii iyo mustaqbalkii baad ka disha can cumayr bn qataata allaythi wa kaanat lahu suxba min asxaabiyu ahaa ana rajula sa'alahu nin baa su-aal weydiiyey faqaala yaa rasuula allah ma lkabaa'iru faqaala huna tiscun fadakara macnaahu kaa hore oo kale sheegay toddoba waynu soo aragnay labadii kalena waa kuwan marka riwaayadan waxay siyaado keentay labadan arrimooda ay siyaadisay iyo iyo su-aal in lagu weydiiyo nabigoo layihi dunuubta waaweyni waa kuweye kabaa'iru dunuubna intani waa ka mid kumase koobna waxa uu kordhiyey wasaada wuxuu kordhiyey waa cuquuqu lwaalidayn almuslimayn labadii waalid ee muslimka ahaa oo caaq lagu noqdo lagu madaxadaygo haddaanay muslimiin ahaynay gaalo yihiin dee wixii diina waa ku kala tagteenoo waad waad ku caasi ilahay baad ku adeeci waistixlaalu lbayt alxaraam iyadoo beytka xaraamka ee xurmada leh oo xurmadiisa meel laga dhaco oo la xalaashado dadka lagu laayo wax lagu xado wax lagu ifsaadiyo qiblatikum qiblatukum axyaaan waa amwaat waxay sii iftiiminaysaa beytka marka haddii dee icraabku isbedelana waxaa loo soo qadarin wax ku munaasib ah istixlaalu lbeyt alxaraam labada ismihi horeba waa kastirsiya marka haddii la godo waxa weeyaan huwa qiblatukum waa qibladiini axyaaan marka nooshihiin waa amwaatan iyo marka dhimateen xadiidku markaa wuxuu caddaynaya inay waajib tahay marka la tukanayo in loo jeedsado qiblada mar labaad inay waajib tahay maydku marka uu dhinto in qiblada loo jeediyo marka haddii qiblada laga jeediyo la aaso waa la soo qodiyo qibladaa loo jeedin la geeri iyo nololba qibla idintay buu rasuulku sala allahu calayhi wasalam baabu maa jaa fi fi daliil daliilkiiba halkana lagu sheegayaa muxuu daliil u yahay calaa ana alkafana min jamiici ilmaal kafanta in laga bixinayo min jamiici ilmaal maalkoo isku jira oo aan la dhaxlin intaan xoolaha la dhaxlin waxyaabaha laga bixinaya waxaa ka mid a awala mu'anatu tajhiid maydkan allaystee aakhiro ku socda wixii lagu tabaabushaynayo waa aaskii wixii lagu aasayey iyo kafantii gaadiidkii kharashkii ku baxayey kuwii maydhayey iyo xataa haddii qaarku tukanaya oo lacag qaadanaya jiraan ila way jiraan hadduu yidhahdo qofki kuba tukan ma ilaa la ii dhiibo ta waa loo dhiibi isagu meeshu doonaya ha kala dhace way dhacdayba nin wadaad ahay oo miyigaa joogay ayaa la hebelow ku tuko maydkan wallahi idinkoo sabeenta soo xidha mooyaane inaanan ku tukanayn bu markii sabeentii lasoo xidhay ayuu ku tukaday salaada markaa isagu dhankay doontaha ka dhacday laakiin kol haddii adduun ku xidhmay mu'anad tojiiska lagu daraya waa laga bixin afartii arrimooda waajibka u ahaa intuba hadday adduun u baahdeen waa lagu bixin doonaa markaa kadib baa loo gudbayaa wixii kale kusii xigay dardaarankii iyo daymihii kadibna dhaxalkii dee wax ka soo hadhaan can khabaab qaala wuxuu ihi muscabu bnu cumayr asxaabigii la odhan jiray waa aabbihii waxbarashada madiina ee ummadda islaamka gaadhsiiyey nebigu intaanu soo hijrooninba dadkana madiine wax ku bari jiray nebiga ka hor calayhi salaatu wasalaam qutila yowma uxud maalintii uxud buu shahiidoo la dilay toddobaatankiibuu ku jiray walam takun lahu ilaa lamira wax dharana muu lahayn macawis mooyaane ragga maalintaa dagaalamayey waxaa ka mida rag mara keliya un xagga hoose ku guntanba bacadkaa iyo kulaylkaa adakaysana feedha qaawan kunnaa waxaanu ahayn idaa qadaynaa bihaa ra'sa markaanu madaxiisa saarnaynu ku daboolno kharajat rijlaahu labadiisa cagood baa soo baxa ilaa way gaaban tahay waidaa qadaynaa rijlayh markaanu macawista dib u jiidnaynu labada cagood saarnana kharaja ra'su madaxaa bannaanaada fa qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam markaa nebigu waxau ihi qaduu bihaa ra'sa madaxa uun ka saara cagu ha iska bannaanaade xagaha horta madaxa ka fuur yeela cagihiina wajcaluu calaa rijlayh cagahana waxaa ka saartaan oo kafan udhaga dhigtaan min alirkhir bacda alirkhir geedka irkhirka la idhaahdo waa caws golofkan dhaadheer hawskan dhaadheer soodaani garaaska u eg kaasoo kale ururiya oo dee ku dul raseeya buuhi qaarka dambe diinta dadkii soo xoreeyey halkaasay dunyo ka taagnaayeen dadku waxa ay ka tamariyaan qulubta ee jidhka un kama tamariyaan halkaa marka waxaa laga qaatay dee asxaabigani wuxuu haystay maradaasun maradii lama odhanin caruurta ha loo dhigayo ehelku ha huwadeeyo ee wixii raasamaalu lahaayoo maradaasa ayaa kafan laga dhigay marka qofka adduunkii laga helayba hadduu ka soo hari waayey ku-aasidii lagu aasay ee lagu ambabixiyey inaha aynu soo tirinayna markii dhawayto wax laga dhexlayaa ma jiro khalaas way dhammaato laakiin dee kuma jira mu'anatu tajhiis waxa inagu caadada aynu ka dhignaye axankii iyo fidihii iyo qoriqaadkii iyo uqayilaadii iyo tacsidii oo lagu budliyo iyo waxaasoo dhami waa wax macsiya un lagu gelaya iyo dunuub dadkaa xabaasha qodaya in raashin energy u noqdo haddii la siinaya ha laakiin hilibkan badana la qalayo ee laleeyaha qori macnaha dadkii ma rumaysanayaan marka wax la aasaya ilaa wax la qalo horta dadkii waxbay ku buuxsan yihin marka horta waa in wax la qalo war ya akhi dadka maxaad ku faraysa mee waxaa la cunaya xabaalo qod baa la idhaha dee haddaba beriis iyo baasaynu ugeynaynaayo sida kaluun baynu u dharginaynaa waar waxaasi rag waxba ka tari maayda koren dumarkaadaanad ka dabaalaneynba kuwa ugu daraniba waa dumarka xeroolaha laga soo qaadaya toban neef baa lasoo qabanaya miskiin aan ka warrayn baa la odhanaya dayn baa lagugu leeyay oo maxay ahayd dee waa xoole aan aabbaha u qalay oo maalaa idiin diray dee waa qushigaa khalaas waa loo qalay calaa kulli xaal waxaa shayna waa cibaado cibaadanimaa looga qastayaa shayna waxa weeye dadka xabaasha qodaya ku tamarinaya taasi waa xaalad gaara marka kuwaasi baynu uga jeednaa ma soo gelayaana mu'anatu tajhiis lama idhaa kuwa baabu fi rajuli yahabu lhiba waa nin wax hibaynaya uma yuusaa lahu bihaa markaasaa loo dardaaramaya aw yariuhaa ama hibadii buu dhexlaya waa masalo kale qof baa qof wax siiyey kii uu siiyey baa u dardaarmay dee wuu iska qaada ama kii uu siiyey baa uga dhintay dee wuu iska dhexlay wixii haddii aada bixiso ciddiisii uu gaadhay dee qofkaasina wuxuu xaq u leeyay cidduu doona inuu siiyo waa masalo laga shakii karooo daliilkani saxay can burayda ana mra'ata ruux dumari atat rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalam faqaalat gabadh baa nebiga u timi oo su-aal bay weydiisa waxay tidhi kuntu waxaan atasadaqtu calaa ummi biwaliida hooyaday addoon baan siiyey wainahaa maatat islaantiina dhimatay wa taraka tilka alwaliida addoontiina way way ka tagtay halkanay joogtaa qaala markaa nebigu wuxuu yihi qad wajaba ajruki qad sabata ajruki abaalmarintaadii siinta horta way kuu sugnaatay ilaahay kaa abaalay warajacat ilayka fi lmiiraas dhaxal baanay kugu soo noqotay marka halkaa waxaa laga qaadan karaa cid kaleo qofkii dhexlaysa haddaanay jirin dee ila inantu kala barh bay lahayde barhkii kalena masalatu raddi ayuu ugu soo noqonaya oo isagiin baa lagu soo celinaya waayo nus baad leedaha muu odhan nebigu mar haddii cid kaloo dhexashay la waayey way kusoo noqonaysa dee dhaxal baad ku heshay buui qaalat waxay tihi wainahaa maatat wacalayha sawmu shahrin islaantu way dhimato waxaa lagu lahaa bil soomkeed afa yujziya oo yaqdi canha ma ka gudaysa ama ma kaga filan tahay an asuuma canha inaan ka soomo qaala nacam ka soom buuri marka soomkaas soom waajiba inuu ahaa mid sunnaa muu sheegin laakiin waa soom waajiba ama rabadaan ama nadara kaasina wuxuu faa'iideeyey cibaadooyinka niyaabada aqbala ee qofka looga wakiil noqon kara intuu geeriyooday kadib inuu soomku ka mid yahay laakiin intuu nool yahay maya qaalat waxay tihi wainahaa lam taxuja may xajiin afa yujziya ow yaqdi canha ma kaga filan yahay ana xuja canha inaan ka xajiyo qaala nacam marka sekadii iyo soomkii iyo xajkii arkaan islaamka afartaas saddexdaas waxa aqbala niyaaba qofkii aan xajin waa laga xajiyey qofkii aan soomin waa laga sogomin kii aan sekada bixin waa laga bixin baabu maa jaa fi rajuli yuqifu lwaqf waa qof waqaf bixinaya marka waxyaabaha tabaruca ee qofkii intuu nool yahay intuu dhintaba uu samaysan kara waxaa ka mid a waqaf waa milkigaagiio aada ilaahay ku wareejiso ilaahay baa inagiyo xoolaheennaba ina lahaa laakiin sheegashadii aada sheeganayso maad ka baxaysa saacaddaa laga bilaabo waxaan waqfay shayga ah bimacnaa intaqala milkuhu ila allah ilaahay baa iskale weeye cid kaloo sheegan karaysa ma jirto waxaa la intifaacsan karaa waxa weeye dheefta ka soo baxda noocay doontaba ha ahaato waqafkuna aad buu muhiim u yahay waa naas sirmaanoo qofku uu maalayo reer madiine dhaqankoodu wuxuu ahaan jiray bayn culamaadu si yaroo taariikh in afartan jir markuu qofku gaadho waqafku samaysan jiray maal badan inuu lahaadaa shardi maaha sidan aad arkaysa cumar ibnu khadaab u hadlayo qofku xoolihiisa qayb ka midaba horta janibayaa waqaf ka dhigaya wax macruuf agtooda ka abu ahaa halka inaga laga yaabo tushaaro waaweyn inaanay wax waqafaba lahayn qofku intuu dhintayna waqaf waa loo samayn karaa intuu noolyana uu samaysan karaa cali bni cumara qaale wuxuu hi asaaba cumaru ardan bikhaybara cumar binu khadaab wuxuu helay dhul khaybar ku yaallo markii yuhuudda laga qaaday mujaahidiinta loo qaybiyey uu nebigu u qaybiyey qaybtiisii baa ahayd faata nabiya sala allahu calayhi wasalam faqaal intuu nebiga u yimid buu ku yidhi asabtu ardan dhul baan helay lam usib maan helin maalan xoolo qadu weligayba anfase ka wanaagsan cindii agtayda minhu kaa aad buu la dhacsan yahay wixii iigu cajab badnaa ee aan helay xoolaba ama ugu tiro badan ama ugu tayo badan waa taa ila niman yahuudaa sallaxdayoo waa beero iyo biyo ku qoofalan iyo bangalooyin intaasoo isku hagaagsan oo rag sallaxdaybaa laga riixay kaasunbaaba aniga igu cajab badan kii buu ilaahay ka iibinaya subxaana wa tacaala lan tanaalu lbira xataa tunfiquu mima tuxibuun fakayfa taamurunii bihi maxaad ifari lahayd nebi allow taasina waxay ku tilmaamaysa qofku hadduu maalgelin aakhiro samaysanayo waa inuu culimada iyo aqoon-yahanka diinta kala tashadaa sida maalgelin adduunyaha haddaad tashan aada samaynayso yaad kala tashataa aqoon-yahanka dhaqaalaha iyo iqtisaadiga ayaad kala tashataa tiraash saami intaa la-eg baan haystaa sharkadee ugu faa'iido badane aan ku darsadaa dabeetana waxbuu kuusoo qorqorayaaba laga yaabaaba inuu consultant halkaa uu la tarintaa uu kuu sameeyey inuu wax kaaga qaataaba lagaga yaabaaba markaa tanaa kasii qiimo badan haddaad isqanciso adigu meelun ku darto waxba laga yaaba inaad ku darto meelaad dembiba kala kulmayso marka waa muhiim asxaabta ridwaan ullaahi calayhim si aynu ka faa'idaysanayno nebiga u imanayaan maxaan yeelaa sadaqa ma bixiya halkaa meesha ugu fiican baa la dhigaya fakayfa taamurunii bihi maxaad ifaraysa amarkaasi dee wuxuu noqonayaa amru lirshaad waa la istishaaro wuu la talinaya nebiga qaala wuxu uhi in shita xabasta aslaha haddaad doonayso waxaad waqfaysaa asalkeedoo raasamaalka ah xabasa xabsigu waa waqafka watasadaqta bihaa waana sadaqaad u bixinaysa waa sadaqo wixii ka soo baxay la cunayo asalkiina waa waqafo uu hakanaya fatasadaqa bihaa cumaru cumar intuu khaybar ku lahaa sadaquu bixiyey wakataba wuxuu qoray annahu arrinku waxa weeye laa yubaacu asluhaa asalka beerta lama iibinayo iyo caqaaraadka iyo maguurtada walaa yuuhabu la hibayn maayo walaa yuwarahu lilfuqaraa ama walaa yuuras la dhaxli maayo marka macnaha waqafkaa sidaas masaajidkan madarisadii meel kasta oo waqaf laga dhigay cid khaas ahoo milkigiisa sheeganaysaa ma jirto cid lama siin karo lama dhaxli karo lilfuqaraa ayuu u sugnaaday kuwii fuqarada ahaa wاlqurbaa kuwa xigtada ah wالriqaabi addoomihii wafii sabiili اllahi jihaadkii wabni sabiili kii socdaalka ahaa wadayfi martidii laa junaaxa dembi ma saarna calaa man qofka waliyahaa mas-uul ka noqda an yaأkula minha biاlmacruuf si wanaagsan in wax uga cuna qofka mas-uulka ah ile kudkuda maahae baahi buu leeyahay meeshan wuu soo shaqo tegayaa inuu masaariif ka qaato iyo mushahar dhib ma leh wayudcima ama uu wax ka quudiyo sidii sadiiqan saaxiib hayra mutamawilin fiihi isagoon xoolo ka dhiganayn hayra mutamawilin maala isagoon xoolo ka dhiganayn hayra mutamawilin fiihi ama hayra muta'afilin maala muta'afil iyo mutamawil isagoon xoolo ka dhiganayn afkana waxa uga cuno ilaan adduun buu dul taagan yahay waa la soo martiyayaa gacmuhu wax ku hayaa martidana waxbuu ka siin karaa inahaasaa looga ogolaya marka ubadkaagaba ha ahaada iyo kuwaad awowga u ahayde waqafka ciddii ka shaqaynaysa ama ajinabiba ahaada qofka waqafka ka shaqaynaya xaq buu u leeyahy inuu wax ka cuno laakiin waqafka maadaama milkigiisa ilaahay uu leeyahy qof aan waxba u qabanayni inuu wax ka cuno maaha waa xoolihii agoontaoo kale masaajidkan madaariskii meelihii riica iyo dheeftu ay ka soo baxaysee waqafka ahayd waxaa wax ka intifaacsan kara keliya qofka wax ka qabanaya waa maalkii agoonta oo kale sidaasuu markaa noqday can yaxya bni saciid can sadaqati cumar bni khadaabi radia allahu canhu qaal waxa uu ihi nasakhahaa lii waxaa dardaarankaa ii qoray cabdulxamiid ibnu cabdillaahi ibni cabdillaahi ibni cumar bni اlkhadaab bismi illaahi اraxmaan raxiim waa dardaarankii cumar haadaa dardaarankii cumar buu ii qoray buui wuxuu ka faaidaysanaya habka dardaaranka loo qoro misdaaqiyadiisa iyo t sida u maaragtay saxda u yahay waa lagaga dayanaya waayo nebigu markhaati gashado oo sugay bismi illaahi araxmaani raxiim buu leeyay qoraalku haadaakani maa kataba waa wixii uu qoray cabdullaahi cumaru maaha cabdillaahi bnu cumar maaha ee waxa weeye cabdullaahi addoonkii ilaahay cumaru ahaa cadfu bayaan iyo bedel midun baa la odhan waa addoonkii ilaahaye cumar binu khadaab la odhan jiray dardaarankiisii uu qoray waa kana waqafka ah fii hamqin meesha hamqin la ydhaha huurdii reer banu xaarisa meeshii laga maroojiyo weeye faqasa wuxuu ka warramay min khabarihi warkiisa naxwa xadiidi naafic naafic siduu u wariyey oo kale qaala hayra muta'ahirin maalan isagoon xoolo ka urursanayn famaa cafaa canhu wixii uu iska dhaafo qof oo min hamarihim midhihiisa ah fa huwa lisaa'ili waalmaxruum ka su-aalaya iyo ka maxruumkaa buu leeyahy ama famaa cafaa canhu wixii beerta ka soo go-ee bate ee min amarihi midhihiisa ah saa'ilkiiyo maxruumkaa la siiyo cafaa siyaadayna waa la ydhaha iska dhaafidna way noqotaa wixii beertaa bate ama ziyaado kaa asalka qofka saa'ilkaana hala siiyo wax weydiisanaya maxruumkana hala siiyo wasaaqa lqisata qisada wuu sii kaxeeyey qaala wuxu uhi wain shaaa waliyu hamqin meeshanaan waqfife hamqin la idhaahdo mas-uulkeedu hadduu doono ishtaraa wuxuu ka iibsan karaa min amarihi bidhaha midhaha faraha badane ka soo go-a raqiiqan licamali addoon shaqada u qabta raqiiqan addoon buu ka iibsan karaa midhaha beerta licamalihi liajli camalihi shaqadiisa si uu addoonku ugu shaqeeyo wixii isaga markaa waxu taraya beerta ka shaqaynaya tasaruf buu leeyahy mar kale haadaa maa awsaa bihi cabdullaahi cumaru amiiru lmu'miniin in xadaa bihi xadau haddii uu ku yimaado wax ku dhacaan in xadaa hadduu ku dhaco bihi cumar xadaun hadday dhibaata ku dhacdo caaw haddaan dhinto ama waxay ku dhacaan oo dhinto anna samqan meesha la idhaah wa sirmata bna alakwac waa meel kale labadaa meelood waalcabd aladii fiihi iyo addoonka meeshaa dhex jooga waalmi'ata sahmin iyo boqolka qori allatii bikhaybar boqolka nasiib ee aan ku leeya meesha khaybar laydhaah wa raqiiqahu aladii fiihi iyo addoonka ka dhex shaqaynaya jooga wixii dad iyo dunyo wixii meesha joogay buu cayimaya iyo waalmi'ata boqolkii allatii adcamahu muxamadu sala allahu calayhi wasalam bilwaad walmi'ata wusqin ma qoray meelaha qaarkood bay saa qoraya walmi'ata wusqin iyo boqolka ratirar allatii adcamahu muxamadu sala allahu calayhi wasalam ee nebigu uu ka quudiyey cumar bilwaadi meesha waadiga la idhaahda yaalla raashinka halkaa yaalla intan taliihi xabsatu inantayda xabsaa mas-uulu noqonaysa maa caashat intay noosha marka halkaa naadirka waqafka ama waaliga waqafku rag iyo dumarba inuu noqon karo ayaa halkaa laga arkaya uma yeliihi waxaa xil qaadi doona mas-uul ka noqon doona dura'yi min ahliha dadka aqoonta lehe xabso ehelkeeda ka mida wuxuu qoray allaa yubaaca inaan la iibin walaa yushtaraa lasoo iibsan yunfiquhu waxaa uu wax ka siinayaa xaydu ra'aa min asaa'ili waalmaxruum markuu arko qof wax weydiisanaya ama iska asturan oo maxruumahoo laakiin baahan wadilqurbaa dadka qaraabadana waxbuu ka siin walaa xaraja dhibaata ma haysato calaa man waliyahu qofka mas-uulka ka waqafka ah dembi kama haysto in akala aw aakala in akala hadduu isagu wax ka cuno aw amase aakala oo cid wax siiyo aw amase ishtaraa raqiiqan minhu ama uu addoon ka iibsado shaqada dee culayskeeda ka fududeeyo saxiixun wijaadatan waxaa lagu helay baabkii la odhan jiray wijaada xadiidku laakiin berdoo wasiiladaha lagu xambaaree waxa weeyaan mid sugan habkaasuu dardaaranka cumar u qoray maalka maguurtada intaa la eg buu waqfay shuruudahaasi waa wada saxeexuu u dhigay ila nebigaa taqriiriyey calayhi salaatu wasalaam cidda ka mas-uulki kaarintaa iyo doorkaasay leedahay wallahu aclam